dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanay muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caaw waan idiinayna kuwooda ugu waaweyn qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka oo degniin ka soo saaray xaaladda dalka fariinna u diray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey ku-biiridda ururka bariga afrika ee e a c loo soo gaabiyo ee markaasi jamhuuriyadda soomaaliya meydka allaa u naxariistay daaficii xulka galmudug muxdiin diin waa muxdiin diinow oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo soo bandhigay xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo lagu qabtay howlgal ka dhacay gobolka galgaduuda laamaha ammaanka oo magaalada muqdisho ka bilaabay baadigoobka hooyo iyo wiilasheeda oo dilay aabbihii qoyskooda akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn uganda oo dalbatay in laga caawiyo sidii loo sii deyn lahaa muwaadiniinteeda looga afduubtay mayamaar iyo ekowas oo ka hadashay qalaasaha siyaasadeed ee senegaal
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa waa habeen sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha februari inta aad maqasheen waxay ahayeen qodobada warkayga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaradka iyo ayaa waxay war adag ay kasoo saareen xaalada dalka uu marayo iyaga oo digniin u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan mudane shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheere iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa war kasoo saaray xaalada siyaasadeed ee dalka iyagoo baaq u diray madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud war-saxaafadeed ay si wadajira usoo saareen mas-uuliyiintan ayaa marka hore waxa ay ku sheegeen in dalka soomaaliya xiligan uu wajahayo khataro waaweyn oo u baahan in lagu xaliyo xigmad tanaasul midnimo iyo wadajir madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay ugu baaqeen in uu talada dhulka dhigo oo uu wajaho xaqiiqada taagan maanta waxaana shariif kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaanka dowlada federaalk ee soomaaliya ku eedeeyeen inay ka mashquuleen dagaalka ka dhanaha al-shabaab sidoo kale waxay sheegeen mas-uuliyiintan warkay soo saareen ay ku muujiyeen inay walaacay ka qabaan dhammaystirka dastuurka oo ay xuseen in loo dhammayn ama inaanan loo dhammayn iyagoo intaasi kusii daray inay ka walaacsan yihiin xasaradaha markaasi dhulka oo ay tilmaameen in uu ka socdo magaalada muqdisho siday hadalka u dhigeen war-saxbadeedkan ay soo saareen xubnahan ayaa waxa ay kaga hadleen arrimo badan oo ay ugu muhiimsan yihiin xaalada guud ee dalka fariintooduna waxay baaq ugu direen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gabagabadii waxay yidhaahdeen waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha inuu talada dhulka dhigo islamarkaasina dalka iyo dadkuba uu u taro aqbalana tala wadaaga iyo weliba tanaasul sibay yidhaahdeen midnimo ay ku dheehan tahay iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta hanaanka haatan ee dalku uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya sidaa hadalka u dhigeen siyaasiyiinta tani dhinaca kaleetana baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen kubiirista dowladda soomaaliya ee urur goboleedka e a c loo soo gaabiyo ee bulshada bariga africa iyada oo horey dowladda federaalk ee soomaaliya ay markaa qeyb ay kaga noqotay kubirista urur goboleedka kani baarlamaanka ayaa kulan maanta ay yeesheen ajandayaal dhowra kaga arinsaday ajandayaashaasina waxaa kamid ah in ay markaasi cod aqlibeedle ay ku ansixiyeen kubirista soomaaliya ee e a c haddaba warbixinta warkan waxaa eegeyso wariyahayaga faadimo cabdulqaadir xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta yeeshay kala fadhigoodii afraad kulankiisii toban iyo toddobaad waxayna ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka ee villa hargeysa koranka xildhibaanada ayaa ahaa boqol iyo konton xildhibaan waxaana shir guddoominayey guddoonka golaha shacabka abshirow iyadoona ajandaha maanta kulanka golaha shacabka xildhibaanadooda ay yeesheen oo diradda lagu saarayay ay ahayd warbixinta akhrinta saddexaad iyo codaynta hindisa sharciyeedka xisaabiyaasha soomaaliyeed warbixinta iyo ansixinta hindisa sharciyeedka ilaalinta maareynta deegaanka oo dib loogu soo celiyo golaha shacabka si loo waafajiyo qodobka siddeetan iyo labaad farqadiisa afaraad ee dastuurka kumeelgaarka iyo sidoo kale warbixinta akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka ilaalinta taakuleynta barakacyaasha iyo warbixinta heshiiska kubiiritaanka urur goboleedka ee dhaqaalaha bariga afrika intaasi kadib xildhibaanada ayaa waxaa meel mariyey saddex hindisa sharciyeed oo ahayd warbixinta kubiiritaanka bariga afrika iyo sidoo kale warbixinta ilaalinta maareynta deegaanka iyo sidoo kale warbixinta markaasi sharciga xisaabiyaasha iyadoona mas-uuliyiinta qaar ka mid ah ee hindisa sharciyeedkaas loo ansixinayay ay markaasi xaadir ku ahaayeen xarunta golaha shacabka xildhibaanada ayaana saddexdaasi hindisa sharciyeed meelmariyey iyadoona sharciyada kale ee gadaal laga qaybiyay ay ahaayeen kuwo aqrina si markaasi toddobaad ka kale ay xildhibaanada aqrintiisa labaad iyo saddexaad u meelmariyaan kadibna loo ansixiyo sharciyadan ayuu sheegay guddoonka markaasi ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka abshirow in la horgeyn doono madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ah maanta saddexdii hindiso sharciyeed oo ay baarlamaanka meelmariyeen si uu madaxweynaha markiisa u saxiixo wixii intaasi ka dambeeyana abshirow ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka markaasi ansixinta saddexda hindiso sharciyeed ay xildhibaanadu maanta meelmariyeen soojeedinta guddiga arrimaha dibadda ee ay soo jeedeen oo ah in maanta ansixinta loogu daro waxaa oggolaatay boqol soddon iyo lix xildhibaan waxaa diiday in soo jeedinta maanta lagu daro in loo ansixiyo afar iyo toban xildhibaan xildhibaan ka aamusay ma jiro sidaas darteed soo jeedinta guddiga arrimaha dibadda waa ansax waxaan u gudbaynaa ansixinta heshiiska xolwadanada isdiyaariya mar kale maanta maalin ansixin waaye xildhibaanada sharafta leh inta ogol in aan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika inta ogol gacanta taaga hala soo tiriyo dejiya yaa diidan inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika yaa diidan inaan ku biirno wax diida ma jiraan yaa ka aamusay inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika xildhibaan aamusay ma jiro soo qoro marka soo tiriya xildhibaano waa mahadsantihiin kooramku waa isla kooramkii boqol iyo konton xildhibaan waxaa oggolaatay inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika boqol afartan iyo siddeed xildhibaan waxaa diiday hal xildhibaana diiday hal xildhibaanna wuu ka aamusay sidaas darteed inaan ku biirno urur goboleedka dhaqaalaha bariga afrika golaha shacabka uu ansixiyey waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh mar labaad codeyntii dhacday waxay u dhacday sidaan soo socoto koorabka guud wuxuu ahaa boqol iyo konton xildhibaan waxaa oggolaaday in hindisharciyeedka ilaalinta maareynta deegaanka waxaa ogol waxaa ogol ugu codaysay boqol iyo konton xildhibaan xildhibaan ka aamusay ma jiro xildhibaan diidana ma jiro sidaa daraaddeed sharciga hindisharciyeedka ilaalinta maareynta deegaanka waa ansax
wixii intaasi ka dambeeyey wasiirka wasaaradda ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ayaa dhankooda waxay ka hadleen ee sharciyadii maanta loo meelmariyey waxaa mar labaad idinka mahad celinaya mudanayaasha sharafta leh ee ansixiyey sharciga ee kaalin kaalin weyn ka qaadan doono ilaalinta iyo maareynta deegaanka dalka iyo badqabka dadkeena faadumo cabduqaadir aadahay tv-ga dalsan muqdisho
waryahayaga faadmo cabdulqaadir xasan aada ayay umahadsan tahay warbixinta warkaasi eegeysay markaana waxaan eegi doonaa warbixin ku aadan dowladda turkiga oo soomaaliya markaasi ka caawineyso dagaalka ama marka la eego in xebaha soomaaliya la keeno maraakiib dagaal warbixinta warkan waxaa ku eegayo waryahayaga abuukar deex
dowladda soomaaliya waxa ay toddobaadkii lasoo dhaafay la gashay turkiga mid ka mid a heshiisyadii ugu sarreeyey ee difaac oo taariikhda soomaaliya ay dal kale la gasho burburkii kadib iyadoo uu dalku hadda ku jiro marxaladdii ugu horraysay kadib markii laga qaaday cunaqabatayntii hubka ayay soomaaliya qaaday heshiis milatari oo miisaankiisu culus yahay heshiiskan waxa uu isugu jiraa mid difaac iskaashi dhaqaale iyo mid sare loogu qaadayo xidhiirka labageesoodka ah ee labada waddan ayaa lagu yidhi hadal uu warfidyannada siiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir nuur jaamac iyo labada dowladood ee xiriir difaac iyo heshiisyo difaac ayaa ka dhexeeya oo ay dowladda walaalaha turkiga ay nagu caawinayso tababarka ciidamada iyo guud ahaan ee, maaragta la dagaalanka khawaariijta ay naga caawinayso waxaan maanta ee, sidoo kale ku xoojinay heshiis ah, lagu magacdaray heshiiska ee, difaaca iyo dhaqaalaha inkastoo la xadiday xogaha hoose ee heshiiska haddana ila milatari waxa ay xaqiijinayaan in heshiiskan soomaaliya uu u oggolaanayo in ay hesho hub culus laakiin nooca iyo tiradu ma cadda waxaa kaloo dhinac socda qorshayaal badda cas ay ku soo gelayaan maraakiibta dagaalka ee turkiga si ay soomaaliya u hesho macluumaadka iyo dhaqdhaqaaqa xeebaheeda dowladda soomaaliya waxa ay horay heshiisyo milatari ula gashay imaaraadka carabta masar iyo khadar laakiin kani waxa uu u muuqdaa inuu ka xoog badan yahay heshiisyadii hore marka loo eego xogaha hoose ee durba ka soo baxaya haddii ay dhowowdo qorshayaasha lagu heshiiyey turkigu waxa uu saldhigyo ka waaweyn kuwa hadda uu dalka ku leeyahay ka samaysan doonaa meelo ka mida soomaaliya oo isugu jira bad iyo berri sidoo kale heshiiskan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan dalka ay faarujin doonaan ciidanka admis oo muddo ka badan shan iyo toban sanno soomaaliya u joogay howlo nabad ilaalineed abukar dayax dalsan
aad u mahadsan yahay waryahayga abukar dayax warkii habeenada caawa kala socoteen dalsan efa muqdisho khiyaartana dhegeysataa waa nageyntaa ciddu warka iyaguu seego xidib ay kaga heli karaan baraheena internetka warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel